degmadii celcadde ee wilaayadii islaamiga ee gedo waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan ballaaran oo ay yeelatay jufada reer jibriil oo ka tirsan beelweynta reer yuusuf oo ay ku dooranaysa nabadoon cusub iyadoo badashay nabadoonkii hore kulankan oo socday muddo toddoba cisho ah ayaa waxaa sidoo kale barbar socotay dowlad diini ah oo ay odayaasha beesha ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah gebagabadii kulanka waxaa laga soo saaray bayaan ay ku wada midaysan yihiin dhammaan waxgaradka iyo odayaasha jufada jibriil xidhitaanka kulanka waxaa ka soo qayb galay odayaal ka socda beesha reer yuusuf iyo sidoo kale odayaal ka socda jufada reer yuusuf waxgarad culimmada diinta islaamka iyo qeybaha kale ee bulshada waxaana halkaas laga jeediyey kelimaad kala duwan oo iskugu jira bogaadin soo dhoweynta nabadoonka cusub iyo dardaarno dhinacyo kala duwan taabanaya sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa wuxuu goobjoog ahaa kulanka wuxuuna halkaasi ka jeediyey kelimad ku socota nabadoonka la doortay iyo dhammaan mas-uuliyiinta waxaan leeyahay walaalka la doortay ee mas-uuliyadda iyo xilka loo doortay waxa loo doortay waa culays iyo xil iyo mas-uuliyad adduunka dhexdiisa inta la joogana macaan aakhira haddii la tegana nadaamo iyo shallayda ay ka dambayso ilaa qofkii ku qaato sidii ay ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala uu u jideeyey inuu kaga soo baxo ma ahane nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin waxaad tihiin la jiro waxaa shaqaalo loo yahay allah tabaaraka wa tacaala xilkaasi walaal lagu dhiibay waa wadiifadii dadkii ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey daacada adiicu llah wa adiicu rasuula wa ulil amri marka arrintaa iyada ah baan ayaduna baraarujinayaa mujtamaca uu xukumayana walaalka waxaan leeyahay ha loo dheganuglaado nabadoonka cusub ay dooratay jufada reer jibriil iyo mid kala bedelay ayaa iyagana goobta ka hadlay waxaana uu nabadoonka cusub sheegay in loo doortay inuu beesha ku hogaamiyo shareecada islaamka ay jifada yirahaanna hogaami shareecada islaamkana nagu hogaami waa aqbalay jifada waxaan ku heshiinay waxa lagu yeesho oo gala oo xaq ahaan looga yeesho oo lagala rabo inaan ka fulin inay u hogaansamaan waa ballan qaadeen beesha waxay ballan qaaday in arrintaas ay u hogaansamayso dardaarankii walaayada iyo odayaasha dhaqanka ay ugula dardaarmeen oo ah in dadka lagu hogaamiyo shareecada islaamka loona cadli sameeyo arrintaas aniga horta waa qaatay reer jibriil oo ma qaadateen waa mahadsantihiin jasaakum allahu khayr maadaama loo arkay inaan hadda iska waayeeli xilka isaga ahaa waxaa loo doortay aniga kalsooni aan ku wareejiyey xasan cabdi samow inuu beesha reer jibriil hogaamiya kitaabka shareecada islaamkana uu ku hogaamiya bay beesha reer jibriil u dooratay gebagabadii kulanka waxaa laga akhriyey bayaan ka soo baxay beesha waxaana qodobada ka mid ahaa in jufada reer jibriil ay ilaalin doonto midnimada muslimiinta bogaadin ku socota ciidamada mujaahidiinta ee ka hortagay shisheeyaha iyo dowladda federaalka inay garab istaagtay jufada jihaadka ka socda geeska afrika iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin jifada waxay ka soo horjeedaa guluf shareeca la dirirka uu horboodayo xasan guurguurti toddobo jifada waxay baraa'a taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta sideed jifada waxay ka soo horjeedaa heshiisyada iibinta dhulka iyo badda oo ay wadaan maamulada cadowga uu ka dhisay soomaaliya sagaal jifada waxay bogaadinaysaa soona dhowaynaysaa kana qayb qaadan doontaa xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee gado insha allah ma ahan markii ugu horreysay oo beel degta gobolka gado ay dooratay nabadoon ku hogaaminaya shareecada islaamka islamarkaana ay sheegto inay diyaar u tahay la dagaalanka xamlaadka lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga